faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo sheegay inay ka hortegayaan weeraro kaga yimaada dhaqdhaqaaqa al-shabaab gudoomiyaha guddiga calaamisaarka madaxweynaha galmudug oo la kulmay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geellixaaf lix qof oo soomaali ah oo u dhimatay caabuqa korona waddankaasi swidhen maamulka hirshabeelle oo ka digay fatahaadda mar kale ka dhacda deegaanada maamulkaasi maamulka degmada dhuusamareeb oo u ballanqaaday shacabka deegaanada hoos yimaada wax ka qabashada xaaladaha dhanka bini'aadanimada ee ka jira qaar ka mida deegaanadaasi iyo madaxweynaha koonfur afrika oo ku dhawaaqay xaalad deg dega oo dalkiisa la gediyey kadib markii halkaasi uu haleelay ama waddankaasi caabuqa coronavirus intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha saddexaad sannadda labaatan labaatan iminkii haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim yare anigoo shanmaarkaana waa idinla socodsiinaya dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha degmada dhuusamareeb iyo maamulkiisa ayaa socdaal ay ugu koorgalayeen xaaladda deegaanada waa deegaanka ceel dheer waxay ku tageen deegaankaasi iyagoo dadka deegaankaasna u ballanqaaday inay wax ka qabanayaan xaaladda deegaanadaasi ka jirta cabdulaahi warsamo rooble ee warbixinta warkan dhuusamareeb inooga soo diray gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ahna duqa caasimadda oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee heer degmo iyo xubno ka tirsan maamulka degmada ayaa kormeerkii ugu horreeyey ee maamulka cusubi ku gaara meel ka baxsan caasimadda ku tegay deegaanka ceel dheere oo ka mid a deegaanada hoos taga magaalada dhuusamareeb kormeerkan ayaa la xiriiray sidii loo hagaajin lahaa maamulka deegaankaasi iyadoo wadatashi mugle lala yeelanaya waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaalo lagu doonaya in arrintan wax looga qabto xubnaha maamulka ayaa waxaa deegaanka ceel dheere kusoo dhaweeyey gudoomiyaha deegaanka ceel dheere odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo kaga xog waramay guud ahaan culeysyada ka jira deegaankan ee wax ka qabashada u baahan waxaana goobtan ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ceel dheere cabdulaahi cabdiraxmaan raage xaduur iyo qaar ka mid oo odayaasha dhaqanka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga ceel- waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha caasimadda iyo xubnaha la socda sida kow ay ugu bilaabeen in ay tagaan safarkoodii ugu horreeyey deegaanka ceel dheere soona arkaan sida dadka ku nool ay yihiin shucuurtooda iyo la qaybsadaan iyo shucuurtooda ay la qaybsadaan iyo tabashooyinka ay kala tabayaan waxaan rajaynayaa gudoomiyuhu si deg dega inuu uga jawaabi doono labada dhinacba
haddaan saxluweyn inaad naxalidaan aa xaq u leedihiin haddaan xumaan la nimaadna inaad naxirtaan baa xaq unaga leedihiin soo dhawaadaan ilaalnahay waxba sii badi maayo soomaalida waxay ku maamaadaa harub sadaqo oo ninkii soo lisay la yaqaan ninkii sidaa ha sido
gudoomiyaha degmada saraakiisha amniga intaba waa soo dhaweyneynaa dhamme burhaan axmed rooble taliyaha booliiska dhuusamareeb oo isna goobtan ka hadlay ayaa bulshada deegaanka u diray fariin amniga la xiriirta isagoo ka dalbaday shacabku inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka hase yeeshee waxaan rabnaa rocaallaare si guud inaan ugu sheegno inaan la fududaysan ammaanka haddii amnigu dhumo nolol ma jirto si waxyaabaha kala tabanaydaan loo dhammeeyo ha la wada ilaaliyo amniga ciddii ka shaqaynaysa amni daran insha allah uma dulqaadan doono codkaygana wuxuu ahaa cod ka tarjumaya amniga inaan amniga nalagu farafarinna waa codsalayn haddii alla yidhaahdo oo amniga la adkeeyo ciddii ciddii lo- ciddii loo hanjabo ama la dhibaateeyo ama la dhagax tuuro inaysan samayn abaabul iyo kicid iyo aarsi inay la soo xiriiraan hay-adaha meesha jooga amniga waxaa idiin dhisan saldhigga aaldheere booliiska wuxuu qabanayaa cid kasta cabdicasiis aadan afrax xogayaha maamulka magaalada dhuusamareeb iyo gudoomiyaha caasimadda macalin cabdiraxmaan cali maxamed geed qurw ayaa ugu dambeyn la hadlay bulshada reer ceel dheere ee soo dhaweyntan ka qayb gashay mar dambena dhici mayso waxyaalihii hadda aad ka tabanayseen iyo wixii aad ka hadasheen oo ku saabsanaa macluumaadkii ah meesha odayaashu ay ka sheegeen shiikhu uu ka sheegay adeer uu ka sheegay mar labaad iyo mar saddexaad dhici mayso insha allahu mar dambena deegaanka kusoo laaban mayso haddii ilaahayadno in laisku tuurfalo in la isdhegaysto in wax la kala boobo insha allahu tacaala mar dambe dhici mayso annagaa gacanta la soo gelayna waa mahadsantihiin khayr aan idin rajaynaynaa waxaan rabnaa waa laabanaynaa haddii ilaahay idmo sida maamulkaa u saxaynana annagaa ka fadhiisanayna maamul ahaan adinkana waa idin yeeraynaa guddiyaad noo soo diraysaan guddi baad noo soo diraysaan markaan idhaahdo noo imaada guddigaasaan wax wada falaqaynaynaa warka si fiican ugu nuxurinaynaa maamulka magaalada dhuusamareeb oo muddo kooban shaqaynaya ayaa ku dadaalaya sidii loo hagaajin lahaa maamulada xaafadaha iyo kuwa deegaanada oo wax ka qabasho u baahan maadaama muddooyinkii dambe ay soo laalaabatay cabashooyin ka imaanaya bulshada qaar
kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo ad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaadaiyo deegaanada ku dhow dhow taliyaha waa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay inay ka hortegayaan weeraro la filan karo inay ka yimaadaan dhanka al-shabaab taliyaha ciidanka qeybta lixdanaad ee xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ayaa sheegay in al-shabaab deegaano badan oo ka tirsan gobolada ba iyo bakool ay dhowr jeer kula dagaalameen islamarkaana ay khasaare ku gaarsiiyeen waxa uu sheegay taliyaha in ciidamada dowladda ay fashiliyeen weeraro al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanada buur ayle walag iyo xawaal barbaar iyo dee deegaanadaasi oo uu sheegay inay horey dadka ugu dhibaateyn jireen al-shabaab sidoo kale taliyaha ayaa waxaa hadalkiisa intaa uu ku daray inay tiro dhowr jeer ah ay al-shabaab ka soo furteen xoolo iyo dad shacab ah si awooda uga soo qaateen iyo hub fara badan wuxuuna sheegay in howlgalka ka dhanka ah uu sii socon doono si kastaba hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka ee qeybta lixdanaad ayaa kusoo aadaya xilli dhowr jeer al-shabaab weeraro ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay u diyaarsan yihiin kahortegidda weeraro mar kale la filan karo in al-shabaab ay soo qaadaan bilaha soo socda shabaab yes waa la dagaalanay shabaab meelo wa- waa isku dayeen inayna soo weeraraan waana m- muxuu ahaa waa la jebiyey cashar lama ilaawaanana waa la siiyey isla markaas shabaab waxaa lagula diriray goobo badan sida een, meesha la yidhahdo buur eyle waxaa lagu oo ay sh- dad shacab ah ay ku dhibaateynayaan oo zakawaad been ah oo baad ah intay dad ka soo urureen meesha ay een, dad kaga soo urureen laga hortagay iyagana waa laga eriyey een, shacabkii een, xoolahaas iska lahaana waa loo celiyey een, waxaa kale lagula diriray meesha la yidhaahdo een, walag een, shabaab een, jabba lagu gaarsiiyey hubna waa laga soo furtay shabaab waxaa lagula dagaalamay habaal barbaar een, saas oo kale hubna waa laga soo furtay waana lagu jebiyey meesha la yidhaahdo een, awdiinle iyo een, meesha la yidhahdo awdiinle iyo waxay udhexaysaa een, qasaxa dheere saas oo kale waa lagula diriray een, hubna waa laga soo furtay shabaab jab badan baa loo geystay een, haddana muxuu ahaa kama istaagin howlgalladana weli way socdaan waana daba taagnaanaynaa ilaa laga sifeeyo nabadiidka meel kasta uu joogo waayo shacabku wuxuu fahmay inaan wax khayr ah u sidin shabaab sidaa daraaddeed nin kasta oo soomaali ah oo fahmay shabaab diyaar wuxuu u yahay ah, in uu ka qayb qaato tirtiridda al-shabaab
gudoomiyaha guddiga caleemasaarka madaxweynaha galmudug ayaa kulan la qaatay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geellixaab gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug yuusuf garaad cumar oo maalmahan socdaal ku marayay deegaano ka tirsan galmudug ayaa magaalada gaalkacyo waxa uu kula kulmay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geellixaab kulanka ayaa waxaa labada dhinac ay uga wada hadleen dhacdooyinkii horey uga dhacay galmudug kuwa weli taagan ee xalka u baahan iyo arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadda soomaaliya waxaan gurigiisa gaalkacyo salaan ugu tegay madaxweynaha madaxweynihii madaxweyne axmed ducaale geellixaab sheekooyin dhinacyo badan oo aan isla soo qaadnay ayaan isugu jiray dhacdooyin hore kuwa hadda taagan mustaqbalka galmudug iyo guud ahaanba siyaasadda dalka ayuu yidhi yuusuf garaad gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa maalmahan ku guda jiray qabanqaabada xafladda caleemasaarka kadib markii dib loo dhigay waxaana socdaal kala duwan uu ku marayay deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmuduga gudoomiyaha halkaa dhegeystayaal raalli ahaada maamulka hirshabeelle ayaa ka digay fatahaad mar kale laga yaabo inay ka dhacdo deegaanada maamulkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay in xilligan ay jirto cabsi ku aadan in webiga shabeelle uu fatahaad mar kale ka sameeyo deegaano ka tirsan maamulka hirshabeelle wasiir ku-xigeenka oo shir jaraa'id ku qabtay war- oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dhowaan guddi waa dhowaan la gudageli doono xilli roobaadka webigana uu biyo badan keeni doono islamarkaana ay jiraan konton iyo kow goobood oo webiga uu ka fatahi karo kuwaas oo ku yaala laga soo bilaabo deegaanka deefo ee gobolka hiiraan iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe isagoo sii hadlayay wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu ku eedeeyay hay-adda fow inay tartan furan u sameyn weysay hay-adaha ku shaqada leh ka hortegidda fatahaadda deegaanada hirshabeelle islamarkaana ay keentay hay-ado ay madax ka yihiin dad aan ka soo jeedin deegaanada hirshabeelle kana yimid deegaanada galmudug iyo koonfur galbeed waa sidau hadalka u dhigay ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda iyo madaxda dowladda iyo madaxda hirshabeelle inay ka qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa fatahaad mar kale webiga shabeelle ka sameeyo deegaanada ka tirsan maamulka hirshabeelle weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan kulan looga hadlaya ammaanka iyo xa- waa xaaladaha ammaanka magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay magaaladaasi magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa kulan ku yeeshay odayaasha dhaqanka culimaudiinka maamulka degmada kaasoo looga hadlayay amniga magaalada iyo dhibaatooyin kale ee ka jira halkaasi kulanka ayaa waxaa lagu gurfeynayay sida la yskaga kaashan lahaa ama la yskaga kaashan karo wax ka qabashada xaaladaha amniga magaalada oo dhowr jeer dilal ka dhaceen iyo maandooriyaha qamriga iyo xashiishka oo dhibaatooyin badan ku haya magaalada gaalkacyo saraakiisha ciidamada amniga galmudug oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa waxay sheegeen in culammada iyo odayaasha dhaqanka looga baahan yahay inay ciidamada ku garab istaagaan sugidda amniga iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ka dhaca magaalada gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiri isxal iyo duqa degmada xirsi yuusuf barre ayaa waxay sheegeen tallaabo sharciga ka qaadi doonaan dadka isku daya inay qalqalgeliyaan amniga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lix qof oo soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in u dhinteen caabuqa coronavirus dalkaasi sweden lix ka mid ah shan iyo toban ruux oo dalka sweden ugu geeriyooday caabuqa corona ayaa la sheegay inay yihiin soomaali asal ahaan telefishinka sweden ayaa baahiyey xalinta xogta isagoo xiganayay ururka isutagga dhakhaatiirta sweden arrintan ayaa koox arrintan ayay kooxdani sheegtay inay ugu wacan tahay dadka oo aan helin xog buuxda oo cudurka la xiriirta marka uu dalka ku faafay dadkuna ay caadi u dhaqmayeen kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in badi dadkaasi ay yihiin dad cudurka uu horey u horey u qabay arrinta kale ee hadda taagan ayaa in cudurkani ku dhex faafayo soomaalida dhexdeeda ayuu ah iyagoona intooda badan degan guryo ciriiriya tan ayaana keenaysa in lays wada qaadsiiyo waa tiradii ugu badneyd ee soomaaliya ee hal dal cudurkaasi caabuqa corona ugu geriyoota ugu dambeynna madaxweynaha koonfur afrika ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkiisa la geliyey madaxweynaha dalka koonfur afrika ayaa ku dhawaaqay in dalkaasi geli doono xaalad degdega muddo koob iyo labaatan maalmooda sababo la xiriira cudurka coronavirus go-aanka ah ayaa dhaqan geli doona laga bilaabo maalinta khamiista oo ay soo socota ilaa shan iyo tobanka bisha abriil madaxweynaha waxa uu sheegay in keliya ay furnaan doonaan isbitaalada farmashiyaasha iyo meelaha lagu iibiyo cuntooyinka si loo yareeyo cudurka coronavirus tallaabada ayaa waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa dad badan oo ganacsato ku jiraan waxaana la xadidi doonaa dhaqdhaqaaqa dadka waddankaasi koonfur afrika warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta ah warka anigoo sharmaarka idinla socodsiin intaan warkan war ka xiga ku kulmi doono ammaan allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaaga u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq bowr bayna farayaan